sugaynayoo hoosama leylahayn muddanu ku sugaynayoo hoosama leylahayn sacab garaacaynayoo hoosudi tuunsanayn si qiirkii iyo waxgaaraadkii ku sugahayeen inaadna soo gaarto moorgaanow la saadin jiray soo dhoweynta ballaaran ee maanta gudaha magaalada qardo loogu sameeyey musharax madaxweyne ee puntland mudane maxamed siciid xirsi morgan ayaa ahay mid aysan u kala harin bulshada ku nool magaalada qardho waxaana meel ka baxsan magaalada qardho kana xigta dhanka boosaaso kaga hortegay qeybaha bulshada ku nool magaalada qardho iyo maamulka degmada iyo gobolka markuu soo gaaray musharaxu goobta lagu soo dhaweynayay waxauu mid mid u gacan qaaday bulshadii faraha badneyd ee soo dhaweysay kadib waxaa la soo gaarsiiyey musharaxa gudaha qardho barxadda dowladda hoose wuxuu kula hadlay kumanaan kun oo shacabka reer qardhooda ugu horeyn duqa degmada qardho cabdi saciid cismaan ayaa goobta ka hadlay waxa uu musharaxa kusoo dhaweeyey gudaha qardho intaa kadib musharaxa iyo wafdiga la socday waxaa qadasharaf ballaaran loogu sameeyey hutel gufure oo ka mid a huteelada magaalada qardho qadasharafta waxaa ka qayb galay badi bulshaweynta ku nool magaalada qardho ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada qardho cabdi saciid cismaan waxaa farxad inoo ah maanta inaan ku soo dhoweyno magaalada qardho jenaraal maxamed saciid morgan oo ah musharax madaxweyne runtii jenaraal morgan waa nin la yaqaan nin halka maanta laga sheegayo taariikhdiisa maaha maanta innaga ayuu marti inoo yahay magaalada qardho oo magaaladiisiiah isagoo musharax madaxweyne ah waxaanu leenahay musharax madaxweyne kusoo dhawow magaalada qardho nabadoonno uqaal waxgarad iyo dhallinyaro goobta ka hadlay waxay taageero ballaaran u muujiyeen musharax madaxweyne waxayna sheegeen inuu yahay nin hadduu xilkaa ku guulaysto shacabka reer puntland wax badan u qaban doona
inaynu halakan ku soo dhoweyno magaalada qardho xarunta dhaqanka soomaaliyeed jenaraal maxamed siciid xilsi morgan oo ku dhashay magaalada tan ahna maanta musharax u taagan xilka madaxweynenimada puntland sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka aada iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maxamed siciid xuseen magaaladiisii buu yimi ummaddiisii buu u yimi magaalada qardhood waxaa lagu yaqaan qofkay jecel yihiin si ay u soo dhoweeyaan marka maanta inaan loo kala harin baynu kulligeen markhaati ka nahay soo dhoweyntii maxamed siciid xuseensiday u soo dhoweeyeen aad iyo aad aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad baanu laydinku ammaanaynaa waana caado aa leedihiin anuu xafladaha soo dhaweynahaanta waxaan jeclahay tii qarrood mar ninkii arkaa tii carmaan u baqaayey laakiin waa ku guulaysa waxaan warbeeladu meerka qarroodkii qayb soo kaxaysaan laakiin ilaahay waa ku guuleeyey waa magaalo organiysira waxay taageerona sida halkaas ugu soo baxday lama celin karo
marka ninka la yidhahdo maxamed xirsi maxamed siciid xirsi darajadasiisu waa mid soo jirtay waa mid haddii qadrayay taariikhdoo la yaqaan oo haddii aabahayd maayay mid ummadoo dhan ay taqaanaan waa ku faraxsannahay inaad musharax noqoto waana rajaynaynaa insha allahu inaad madaxweynihii mustaqbalka noqoto musharaxnimadaadu sabaanbax baa ka muuqda sababtoo ah dhallinyaradii mustaqbalka baa si fiican kuugu soo xaadidhay sidaa darteed waxaan leeyahay sadqadaan ka dhargi doono sonsaankeedaan ka gartaayo maadaama raggii berrinto uu xaadir kuu yahay gabagabadii jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo mikroofanka lagu soo dhaweeyey ayaa shacabka qardho si ballaaran ugu mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ay u muujiyeen waxauna ka sheekeeyey arrimo badan oo la xidhiira doorashada iyo hanka uu ka leeyahay doorashada puntland ee uu shalay soo sharaxay runtii waxay ii tahay sharaf iyo qaadani weyn inaan maanta laygu soo dhoweeyo magaalada qardho oo run ahaantii waxay noqonkii noqonaysaa taariikh lama ilaawaan ah sababta waxa weeye hadde waa meeshii aan ku dhashay ee dugsi qur-aankan aan ka galay qardho sideedaba taariikho badan bay leedahay waa magaalo qadiimiya aada iyo aad baan si gaar ah idinkaga mahad celinayaa waxaana isleeyahay taas waxay tilmaamaysaa in guusheedu dhowdahay run ahaantii shalayto ayaan ku dhawaaqay inaan musharax madaxweyne ahay laba kun iyo sagaal iyo tobanka dad badan baa musharaxiina waana qof walbana xaq buu leeyahay inuu musharax noqdo balse waxay ku xiran tahay maanta ma joogno xilli hal qof iyo hal cod ma gaarin waxaynu weli taagannahay lixdii lixdan iyo lixdii xildhibaan baynu taagannahay waxa weeye taas anugu kulliba waxaan qabaa in ay tahay cidda ay u codayaan iyo cidda codka siiyaan waxay dabcan kusii xiran tahay waa naisimada iyo weliba sii hoose nabadoonnada oo nabadoonnada asaas u ah inay soo xulaan ninka xildhibaankaah waa qof masila ummadda soo xulata ma masilo qabiilka wuxuu masilaa shacabka iyo degmada uu ka yimid ayuu masilaa waxaan leeyahay marka nin kastoo soo maray puntland madax ka soo noqday waxbuu soo qabta ilaa asaaskii ilaa maanta madaxweynaha jooga waxbay soo qabteen lama oran karo markan qof dadku wax ma qaban qofku markuu xilka yimaado ama xilka qabto markaasaa la ogaadaa wuxuu sheegaya ma dhaba mase waa been ammaanada qofka u dhibateenna idinkoodii a shacabkoodin hayaa lixdan lixda xildhibaan uma hayo ilaa waayo lixdan lixda xildhibaan idinkaa keenay ammaanada ammaanadii aad tiraada hebel noo doorana haddii qofkii ay doorteen uu ka soo bixi waayo mas-uuliyadda idinka inaad kula xisaabtataan tanse waxa weeye haddaan ku guulaysana dhib badan shiddo badan iyo waddo adag aan laami ahayn dhayaxa wax dhibaato badan leh ayaad maraysaa waxay tahay taasu waxaa weeye dalka waxaa muhiimadiisa koowaad tahay waa nabadgeli dal aan nabadgelyo lahayn waxba lagama qaban karo aan ku fekerayey aana diidanaa adoo dal ajnabi ah marti ku ah inaan idaacadinto u yeerto inaan idhaahdo musharax waan ka ahay puntland waa laga fiicay waxaa sharafiyaa hortiina inaan dadka hortiisa inaan ka caddayo inaan musharax u taaganayn taasaa ii sharaf badan taas darteed baan marka uga faa'idaystay inaan musharaxnimada kaga dhawaaqo boosaaso kadibna aan magaaladii qarna soo maro kadibna inta ii dhiman aan sii maro maxamed fantastic warbaahinta daljir magaalada qardho